bismillaahi raxmaan raxiim qodobada warka caawa aad ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle oo shan iskaashatoo beeraley ah ku wareejisay matooro loogu talagalay inay ku kordhiyaan wax soo saarkooda guddoomiyaha gobolka banaadir oo la kulmay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka shirka higsiga qarni jirka laba kun iyo lixdanka ee soomaaliya oo maanta lagu soo xorayay magaalada muqdisho hogaamiyaha s syo khaatumo oo kulama ka wada laascaanood warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan falastiiniyiin oo ay suxufiyo ku jiraan oo lagu dilay khaza qodobadaasi wuxuu ku soo kordhaa ayaad warka ku dhegaysan doontaan hadduu eebeenoo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu doorkoroon markana waxaad ku soo dhowaataan warkii faahfaahsan wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaa shan iskaashatoo beerley ah ku wareejisay matooro loogu talagalay inay ku kordhiyaan wax soo saarkooda maxamed ibraahim jimcaale amoore ayaa inoo eegaya wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaa maanta kormeer waxa ay ku samaysay iskaashatooyinka beeraleyda jowhar kuwaas oo ay horay u maalgelisay wasaaradda oo kaashanaysa hay-adaha taakuleeya beeraleyda kormeerka wasaaradda ayaa waxa uu la xiriiray in ay ogaadaan wixii ay soo saareen beeraleydan oo horey ay u qalabaysay sidoo kalena wasaaradda ayaa iskaashatooyinkan oo ka koobnaa shan gruub waxa ay ku wareejisay motooro yaryar oo loogu talagalay in ay ku kordhiyaan wax soo saarkooda islamarkaana ay noqdaan kuwo soo saara cunno loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan bulshada ku nool hirshabeelle ugu horeyn qaar ka mid a iskaashatooyinka beeraleyda ayaa u mahad celiyey wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle aada iyo aad ayay u mahadsan yihiin annaguna waa u hambalyaynaynaa maadaama aan nahay ka faa'iidaystayaashii beeraleyda ee lagu tabarucay qalabka beeraha sida mataqaa garihowsyada sida matoorada mataqaanaa waraabka aada iyo aad ayay u mahadsan yihiin anigoo ku hadlaya afka gudoomiyaha guddoomiyaha iskaashatooyinka degmada jowhar anoo ku hadlaya aad iyo aad ayaan u mahad celinaynaa waana mahadsan yihiin ajar iyo xasanana allah ka siiyo waa idinka mahad celinaa waa idinka hayna motooradii tobanka iskaashito gobolka shabeellaha dhexo waa tobankiyo shan iskaashito oo kamid oo lagu wareejiyey shan motooro waa idinka haynaa wixii kale oo ilmoodaalina waa idinka horsugeynay maxamed cabdi oo ka mid a madaxda hay-adaha beeraleyda taakuleysa ayaa sheegay in maanta wasaaradda uu ku wareejinayo motoorada loogu talagalay beeraleyda jowhar december waxaan meesha u joognaa isugu imaadnay xaflad oo handoffer ku samaynayno mashruuc ay iska kaashadeen w f b iyo hay-adda adsom action against disaster soomaaliya oo iyo wasaaraddii beeraha iyo waraabka hirshabeelle oo wasiirkii wasiir ku-xigeenka iyo tiimkiisay nagala joogaan iyo mashruucaasoo loo fuliyey shan iskaashato oo ka mid ah iskaashatooyin ka dhisa magaalada jawaar shantii iskaashato oo dhan ayaa nala joogta iskaashi horseed sisinley deegaan iyo jamaalo iyo tiimkii w f b ka socdeen w f b tiimka nagala socday ibraahim iyo khawrax oo nala joogaan marka waxaan rabnaa inaan wareejinno matooradii ugu dambeeyey mashruuca mashruuca oo ka koobnaa greenhouse ceel oo shaalo weel lagu waraabiyo one open field oo drip irrigation loo saaray hal hectara iyo greenhouse loo dhiso ceelkiisa iyo taankigiisa wixiisa dhan wato marka matooradii ugu dambeeyey maanta la keenay furayaasha matoorada wasiirkiina ku wareejiyo rabaa isagana oo iskaashatooyin ku wareejiyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin inay maanta arkaan wixii ay soo saareen beeraleyda jowhar oo ay horey u maalgeliyeen wasaaradda
wasaaraddeena beeraha iyo waraabka waxaa aad ugu faraxsan tahay hawshii muddada sanadka aan wadnay ee ay w f b naga kaalmaynaysay in beeraleyda la hormariyo natiijada ugu dambaysa bacdama aan joogno annagoo fulinayno aragtadii iyo waajibaadkii naga saarnaa beeraleyda in la hormariyo ee aragtidii madaxweynaha ahayd waan ku faraxsannahay in markii ugu horraysa gelin hawse laga hirgeliyo hirshabeelle ay noqoto degmadan jowhar kuwo kalena waa la soo wadaa oo degmooyinka kale ah laakiin kuwa ugu horreeya ku faraxsannahay maxaa yeele muddo sanad ay socotay saad arkaysaan beertii qudaarta kala duwaneed greenhowski ceel oo laga waraabiyo beertaas matooradii ugu dambaysa hadda la dhiibaa waxaan rabaa halkaan marka wixii dardaarana ee, wasiirka ayaa la dardaarmi doono ugu dambeyn wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle maxamed sheekh maxamuud ayaa waxa uu la dardaarmay iskaashatada beeraleyda magaalada jowhar waxa ii harsan wax kale ma ahan waa inaan dardaaranno oo aan la dardaaranno iskaashatooyinka maanta aan ku wareejinay eh, qalabkii kala duwanaa iyo muxuu ahaa beerihii Eh, waxaan leeyahay iskaashatooyinka sida aan ognahay inay yihiin iskaashatooyin la siiyey tababaro kala duwan oo la xiriiro greenhouse-ka iyo sida loo maamuli lahaa Eh, sidoo kale eh, in laga tababaray qalabkii ay ku shaqaynayeen oo matooradii iyo solar systemkii iyo ceelkii iyo sidii loogu faa'iidaysan lahaa Eh, waxyaabaha ah, u qabsoomay waxaa ka mid ah eh, eh, in iskaashatooyinkii maanta lagu wareej eh, in iskaashatooyinka maanta la siinaayo oo gabagabadii maanta ay tahay lagu wareejinayo matooro iyo muxuu ahaa beerihii ay iyaga ay lahaayeen hal hectar oo drip irrigation ah oo loo maalgeliyey sidoo kale eh, greenhouse loogu talagalay in laga faa'iidaysto qudaarta kala duwan lagu soo saaro oo muxuu ahaa ay ka faa'iidaystaan iskaashatooyinka iyo eh, dadka deegaanka Eh, marka iskaashatooyinka waxaan kula dardaarmaa aan kula ballamaa wixii maanta loogu dhiibay oo ay mas-uulka ka yihiin inay eegana ka faa'iidaystaan dadka reer hirshabellena inay uga faa'iideeyaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir ayaa aqalka dowladda hoose ee xamar ku qaabilay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohodimaha dalka oo uu hogaaminayay gudoomiyaha guddiga mudane cabdikariin axmed xasan maamulka gobolka banaadir ayaa guddiga usoo bandhigay himilooyinka iyo hadafka siyaasadeed ee uu ka leeyahay doorashooyinka dalka gaar ahaan doorashooyin si toos ah oo ka dhaca caasimadda muqdisho iyo doorka uu maamulka gobolka banaadir ka qaadanayo doorashooyinka dowladaha hoose sidoo kale kulanka ayaa lagu soo bandhigay diyaargarowga maamulka gobolka banaadir ee dhinaca wacyigelinta bulshada ka gacansiinta guddiga ee goobaha diiwaangelinta goobaha codbixinta iyo in guddiga laga gacansiiyo dhammaan hanaanka diyaarinta ee doorashada ku qabsoomi karto afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar ayaa warbaahinta la wadaagay qodobadii loogu hadlayay kulanka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir ayaa aqalka dowlada hoose ee xamar ku qaabilay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha uu hogaaminayay gudoomiyaha guddiga mudane cabdikariin axmed xasan maamulka gobolka banaadir ayaa kulanka kusoo bandhigay himilooyinka iyo ahdaafta siyaasadeed uu ka leeyahay doorashooyinka dalka gaar ahaan doorashooyin toos ah oo ka dhaca caasimadda muqdisho iyo doorka uu maamulka gobolka banaadir ka qaadanayo doorashooyinka dowladaha hoose sidoo kale kulanka ayaa lagu soo bandhigay diyaargarowga maamulka gobolka banaadir ee dhinaca wacyigelinta bulshada ka gacansiinta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ee goobaha diiwaangelinta goobaha codbixinta iyo in guddiga laga gacansiiyo dhammaan hanaanka diyaarinta kheyraadka ee doorashooyinka ku qabsoomi karto gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir ayaa guddiga u xaqiijiyey koganaashiyihiisa iyo kamera dhalinta ajandayaasha iyo qorshaha doorashooyinka dalka si gobolka banaadir ay ugu dhacdo doorasho qof iyo cod ah taasi oo qeybka qorshayaashiisa hortabinta u leh isagoona guddiga u caddeeyey in uu ka taageeri doono dhinac waliba ugu dambeyn gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha mudane cabdikariin axmed xasan ayaa boogaadiyey hanaanka diyaargarowga maamulka gobolka banaadir ee ku aadan in doorasho qof iyo coda ay ka dhacdo caasimadda dalka isagoona sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay wadeen la tashiyo dhinaca bulshada ah kulankaana uu yahay kii ugu horreeyey oo ay la yeeshaan mid ka mid ah maamulada ka jira dalka shirka higsiga qarni jirka laba kun iyo lixdanka ee soomaaliya ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho mukhtaar cabdicasiis ayaa muqdisho kasoo diray shirka hiigsiga qarni jirka labada kun iyo lixdanka oo ay soo qabanqaabiyeen golaha dhaqaalaha qaranka kaasi oo ay ka qayb galeen wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya la taliyaha madaxweynaha dhinaca dhaqaalaha madax ka socotay dowlad goboleedyada dalka jaamacadaha ururada bulshada rayidka ganacsato iyo rugta ganacsiga soomaaliyeed shirka hiigsiga qarni jirka labada kun iyo lixdanka waxaa diiradda lagu saaray labadii maalin ee uu ka socday magaalada muqdisho qaab kala duunaya inuu noqdo mustaqbalka wax soo saarka dalka gaar ahaan beeraha xoolaha iyo kalluunka intii uu socda shirka waxaa lasoo bandhigay qodobo muhiim u ah wax soo saarka dalka sidoo kale waxaa su-aale la iska weydiiyey sida ugu macquulsan ee loo dhisi karo kaabayaasha wax soo saarka dhaqaalaha soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda soomaaliya brofesor maxamuud maxamed ayaa sheegay in guul weyn ay tahay in dadka soomaaliyeed ay ka tashadaan aayahooda waxaan aada ugu mahad celinayaa doodihii shalay iyo maantaba ka socda halkan iyo muxuu ahay dadka ka qayb qaatay ee qoloba maaragtay meesha ugu muhiimsan ay ka soo tilmaantay abaabulka iyo fikirkii lagu soo abaabuliyo diyaarinta dokumentiga intaba waa ka mahad celinaynaa waana muxuu ahay noo muxuu ahay natiijo iyo yacni waxyaabahan soo marnay yacni waxaan soo marnay waraa fadhiista annagaa idiin sheegayna waxaad doonaynay waxba ma garataan marka inaan wax magaratadii ka soo baxnay oon annagu programkeena ku challenge garaynay berita this is programka aan doonay kanaan doonaynaa kanaan qabsanaynaa kanaan samaynaynaa annaga naga dhegayso inaan soo gaarno wax aada u weyn waaye waan aadna uga mahad celinayaa dee dadkii dalka liiri ayagaa iska lahaa fadhiya maanta oo boqolkii toddobaatan ee dheeraad lagu magacaabay marka la taliyaha madaxweynaha dhinaca dhaqaalaha ahna guddoomiyaha golaha dhaqaalaha qaranka xasan hoosow oo soo xiray shirka ayaa sheegay in muhiim ay tahay in laga fikiro sidii waddanka dhaqaalihiisa loo kobcin lahaa waxaan u maleynahay markaan halkaan nimid waxaan diyaar u ahayn annaga sida mar walba aan yeelno wixii aan soo qornay inkastoo dadaal adag iyo maskax adag iyo dad aqoon-yahano ay hawshaan diyaariyeen in wixii halkaan nalooga sheego intaan qaadano kuwii aan keennay aan ka tagno laakiin laba arrimood baad noo caddayseen meelo wan wanaagsan waad noogu darteen haddee runtii markaan arko meelaha xariiqmaha eeleh waan farxaa oo waxaan isdhahaa waxbaa laidinku daray marka laga tagana waa farxaa haddee dadkii shaqada soo qabtay wax badan wax fiican bay soo qabteen marka laba meel labada meeloodba marka inaad akriseen oo aad nagu raacdeen iyo inaad akriseen oo naga bedesheen labadaba waa shaqo adag oo aad runtii qabateen oo annagana aan idinkaga mahad celinayno ugu dambeyn sectaro kalaa jiro oo shaqada visionkan ku saabsan oo aan rabno inaan ayagana aragno waxaa ka mid ah hadda labaan soo aragna idinkaa saddexa waxaan rabnaa inaan aragno sectarada kale oo kuwa maxay ahayd ganacsiga waxaan rabnaa inaan soo aragno social and human capital iyo infrastructure si gaar ah marka tiamka infrastructure mar kale waad noo imaan doontaan insha allah shaqa culus baad nala qabateen aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo runtii madaxda kala duwan ee wasaaradaha ka kala socda oo labadii maalmoodoo lasoo dhaafay nala joogay
hogaamiyaha maamulka s a c khaatumo mudane cabdiqaadir axmed aw cali ayaa kulan la tashi ah la yeeshay aqoon-yahaanka iyo guud ahaan halduurka caasimadda kulankana ayaa qayb ka ah kulamo isxiga oo hogaamiyuhu la leeyahay hormuudka bulshada s a c khaatumo kaasoo lagu xusayo kacdoonkii buluugga ahaa ee dhalay dowladnimada s a c khaatumo ugu horeyn hogaamiyaha ayaa ka warbixiyey tallaabooyinka horumarineed iyo qorshayaasha maamul ee ay ku guulaysatay xukuumaddiisa isagoo si weyn u sharaxaya waxqabadyada xukuumadda ay ku guulaysatay muddadii koobneed ee ay talada deegaanka hormuudka ka ahaayeen sidoo kale hogaamiyaha ayaa kasoo qaybgalayaasha la wadaagay higsiga maamulka ay ka mid tahay maamulka daadejin baasan oo ka hanaqaada dhammaan deegaanada s a c khaatumo iyo sidii loogu bixi lahaa kumeelgaarka loona xaqiijin lahaa hadafka shacabka deegaanka halkaad naga dhegeysanaysaana waa radio jowhar markana warka dibadda saraakiisha caafimaadka khaza ayaa sheegay in ugu yaraan toban qof lagu dilay duqeymo ay ciidamada israa'iil arooramadii hore ee maanta ay ka geysteen khaza shar ka mid ah dadka ayaa lagu dilay difaaca lagu dhuftay guri ku yaala xaafadda saytuun ee magaalada khaza sidaas waxaa xaqiijiyay ila wareyto caafimaadka ah waxaa laga cabsi qabaa in dhimashada intaasi ay kasii badato weerar kale ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay shan saxaafi kadib markii madfac lagu bartilmaameedsay baabuur ay saarnaayeen oo ku sugnaa xarunta isbitaalka alcawda ee xerada qaxootiga ee nusurayd ee bartamaha khaza wariyaasha ayaa u shaqeynaya telefishinka alqudus alyoom warbaahinta falastiiniyiinta iyo wariyaasha maxliga ah ayaa sheegaya in baabuurka suxufiyiinta lagu dilay uu watay calaamad lagu garto warbaahinta iyo wariyaasha wariyaashaasi la dilay ayaa warar ka soo tabinayay xaaladda cisbitaalka iyo xerada nuseyra ma jirto war rasmi ah oo arrintaasi ku saabsan oo kasoo baxay ciidamada israa'iil arbacadii shalayna xamaas iyo israa'iil ayaa midba midka kale ku eedeeyey dib u dhaca kale oo ku yimid heshiiska laga rajo qabay in labada dhinac ay ku gaaraan xabadjoojin ka dhaqan gasha khaza iyo in la sii daayo lahaystayaasha ku afduuban khaza akhyaartan dhegeysanaysa war wixii dalka iyo dibida caawana soo gaaray waa